dowladda maraykanka ayaa liiska dadka argagixisannimada caalamiga loo doondoonayo waxa ay ku dartay shan hogaamiye oo iyagu ka tirsan ururada argagixisada ee al-shabaab iyo isis ee ka howlgala mosambiq iyo dalka soomaaliya warbixin qoraal oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka jimcihii shalay ayaa waxaa lagu faafiyey warkaasi maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaan u sukoobay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken oo qoraalkan soo saaray ayaa yidhi waxaan ku dhawaaqayaa in shan ka tirsan hogaamiyaasha afrika ee argagixisada aan ku darnay liiska dadka loo doondoonayo argagixisanimada caalamiga ah hogaamiyaashan waxaa ka mid ah cali maxamuud raage oo loo yaqaano cali dheere oo ah afhayeenka al-shabaab iyo hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda wuxuu bishii maaj ee sannadkii labada kun iyo sagaalkii beddelay sheekh mukhtaar roobow afhayeenkii ugu sarreeyey ee al-shabaab raage waxa uu ku lug lahaa qorshaynta weerar lagu bartilmaameedsaday deegaano ka tirsan kenya iyo soomaaliya ayuu yidhi xoghaya blinken liiska ayaa waxaa ku jira bin maadi mashuudi cumar hogaamiyaha waaxda arrimaha dibadda iyo militariga ee isista mosambiq zidane jxita oo ah hogaamiyaha maleeshiyada jamaacatu nasri lislaam walmuslimiin ee jiniim loo soo gaabiyo ee dalka maali saliim waldebremad oo ah khabiir ku takhasusay qaraxyada ahna hogaamiye sare oo ka tirsan jiniim qaybteeda burkina faso cali maxamuud raage cali dheere iyo cabduqaadir maxamed cabduqaadir oo dhammaantood loo aqoonsaday inay yihiin argagixisada caalamiga ee gaarka ah warbixintan waxa ay faahfaahisay waxa ay kala yihiin hogaamiyaashan iyo waxa qaarkood ay ku eedaysan yihiin bin maadi mashuudi cumar oo sidoo kale loo yaqaano abusuleyfa moxamed iyo ibni cumar waxa uu hogaamiyaa garabka militari iyo xafiiska arrimaha dibadda ee garabka isista mosambiq waana taliyaha sare iyo weliba isku duwaha weerarada ay kooxda isis ka fuliso waqooyiga mosambiq waxa uu kooxdan u qaabilsan yahay dhinaca isgaarsiinta weerarkii bishii maaj ee sannadkan lagu qaaday baalma waxa uu cumar hogaaminayay koox ka mida kuwii weerarka geystay halka abuyaasir xasan oo kooxdaasi madax u ah uu isna sidoo kale hogaaminayay garabka kale waxaa kaloo uu mas-uul ka ahaa weeraro ka dhacay gobolka cabo delgado ee mosambiq iyo weliba gobolka matwara oo ka tirsan dalka tanzaniya zidanij xiita oo sidoo kale loo yaqaano abuqarwanad abucabdulxakiim alkidaali waa hogaamiye sare oo mas-uul uga ah gobolka kidaal ee dalka maali ururka jamaacatu nasr alislaam walmuslimiin oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaano jiniim xiita waxa uu ka mid yahay koox mas-uul ka ahayd weerar bishii januari labaatankeedii lagu qaaday saldhig ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobey ee maali jooga ee gobolka kidaal waxaa kaloo uu mas-uul ka ahaa dad lagu afduubay isla gobolkaasi saalim walbremed oo sidoo kale loo yaqaano abuxamza al shankiid xamza al muritani waa hogaamiye sare oo ka tirsan ururka jiniim waana amiirka arbint iyo sirma ee gobolka mobti ee dalka maali waxa uu sidoo kale kooxdan mas-uul uga yahay dalka burkina faso isagoo qabiir ku ah qaraxyada cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir oo loo garan og yahay cigrima waa howlfududeeye iyo qorsheeye ka tirsan ururka al-shabaab ee soomaaliya waxa uu ahaa madaxii al-shabaab ee howlgallada iyo sahayda wuxuuna qorsheeyey weeraro ee al-shabaab fulisay blinkan ayaa sidoo kale sheegay in maraykanku ciqaab iyo cunaqabatayn adag saari doono shakhsiyaadka iyo hay-adaha gacan siiya ama la macaamilo shantan xubnood waxa uu yidhi maraykanka waxaa ka go'an inuu cuuriyaamiyo hababka maaliyadeed ee isista mosambiq jiniim iyo al-shabaab kuwaas oo dhammaantood loo aqoonsaday ururo argagixiso shisheeye iyo si loo xadido awooddooda ah in ay fuliyaan weeraro kale oo ka dhan ah dadka rayidka ah ayuu sii raaciyey war-saxaafadeedka xoghaya blinken
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa soo jeedinayay warbixintaasi